waxay nooga yimaadeen gobolka shabeellaha hoose nooga yimaadeen shacabkooda oo aada ugu dhibtooday inay mar walba ay xamar u safraan oo halkaasi dacwada lagu qaado saad og tahay ba degmadii maxaanku rahdaye maxkamadeedii iyo tii gobolka iyo tii racfaanka intaba waxay ka furan yihiin degmada xamar weyn ayay ka furan yihiin halkaasaa dacwada lagu qaadaa marka haddii mar baahidii shalay xagga loo aadayay meesha ay ay ka baxday oo nidaam garsoor uu yimid wadataheen marka waxay kuhusiisaa in nidaamka garsoorka ee hadda dhismay ee la hoos yimaado hadda kadibna lagu shaqayn doono gobolka shabeellaha dhexdiisa wixii ku saabsan dacwooyinka gobolka shabeellaha hoose ku saabsan
waaya inta warbaahinta aanan soo marinina war-saxaafadeedkan garsoorka dowlad goboleedka koonfur galbeed quseeya dowladda dhex ma kala hadasheen arrintaasi cidday quseysay
dabcan waa laba hawl waye mid an anagana quseysaa midna waa dowladda federaalka wa mid anagana quseysaa waxay tahay in garsoorayaashii ku abtirsanayay gobolka shabeellaha hoose aan fariintaasi marka hore aan gaarsiino shacabka soomaaliyeedna marka iyadaa aan u sheegno inaysan xaggaasi aysan u dacwo tegin midda dowladda federaalka laga raba waxa weye inay nagu caawiso arrinta iyada ah say u hirgeli lahayd
waxaad ujeejinaysaan mar haddii dadka iyagu ay doorteen oo ay ku qanacsan yihiin in garsoor ay usoo raadsadaan magaalada muqdisho iyagaa dacwoonaya iyagaa dacwoonaya oo dhahaya annaga xaggaasi ma aadi karno gobolkii aan joognay dacwooyinkaana loogu soo celiyo halkaasina dacwadahana lagu qaado ma aha wax annagu aan samaysanay cabasho ka timid dadweynaha koonfur galbeed gaar ahaan gobolka shabeellaha hoose weye ma ku qasbanayeen in muqdisho ay soo aadaan
mahe ma ku qasbanaayeen in garsoorkii usoo aadan magaalada muqdisho markii may daruufaa keentay oo ma jirin nidaam garsoor ma jirin xagga amniga intan hadda aan aan ku jirno waa ka darnaa oo dhibaato badan baa jirtay marka maadaama aysan ku shaqayn karin deegaanadii maxaan ku rahday ee kasoo jeeday aysan ku shaqayn karin daruuftaas keentay darteeda xagga loogu wareejiyay ma ahayn asaaratan in ay halkaas ay ku shaqeeyaan ma ahayn
maxkamadda sare oo guddoomiye yeelatay dowlad goboleedka koonfur galbeed labaatanka bisha abrilna sharciyada heshay armad ku degdegteen go-aankan ee wareejinta garsoorka muqdisho laga wareejinayo la geynayo koonfur galbeed
dabcan mas-uuliyadda anaga dusha nooga dhacaysaa haddii mas-uuliyadda annaga naloo naloo dhiibay yani saacad wixii dhacaa oo cidda lagala xisaabtami doono waa garsoorka ee koonfur galbeed maxaan ku rahda baarlamaankiisii la marsiiyey marka wax loo maxaan ku rahda loo sugi kara ma ahaa haddii mas-uuliyaddii ay dusha naga saaran tahay eedeedana annaga aanu qaadayno inaan marka aan ka hortagno wax alla wixii markaasi dhici lahaa saasaa marka waajibka uu keenaya inaan tallaabadaasi aan qaadno awooddeedina waad leedihiin saas miyaa dabcan awooddaanu lahay anaa wareegta sooma saarnayn